madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay xarunta tababarada macalimiinta deegaanada maamulkaasi oo laga dhisayo magaalada baydhabo dugsiga dhagax dhigan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed saraakiil ciidan iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ugu horreyn waxaa si qoto dheer uga sheekaysay tababarka dugsigan laga dhagax dhigay magaalada baydhabo wasiirka wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare ee maamulkaasi koonfur galbeed xarunta tababarka ee macalimiinta xaruntan waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay koonfur galbeed specially because so far waxaa training gareynay kun iyo laba boqol oo macalimiinah xaruntan waxay noqon doontaa oo ka wada imaado stateka oo dhan degmooyinka kaleeta oo dhan halkaana lagu waxeeyaa waxaan haysanay xarun tababar oo yar oo kumeel gaar ah oon ku samayn jirnay traininkaas marka alxamdulilah tookadan waxay noqonaysaa xaruntan waxay noqone jiifay leedahay oo maxaa lahaa macalimiinta gabdhaha iyo macalimiinta wiilasha ay helaan meelay available u ah ay ku nastaan ama maalmaha ay joogaan tababarka loogu loogu helbgarayn doono marka waxaan aad ugu mahadinayaa g b e iyo wasaaradda federaalka oo naga caawisay in maaragtay xaruntan available ay noqoto aada mahadsantiin ugu dambeyn waxaa soo xidhay dhagax dhigga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garen isagoona ka sheekeeyey muhiimadda uu dugsigani u yeelan doono macalimiinta deegaanada maamulkaasi cabdisalaan ilaahay baa mahadle maanta noo suurtageliyey inaan dhagax dhigno xaruntii tababarka macalimiinta koonfur galbeed oo muddo dheer dadaal badan ay ugu jirtay wasaaradda waxbarashada sidii lagu loogu heli lahaa xarun macalimiinta lagu tababaro maantay ilaahay noo soo fududeeyey laguna guulaystay in la dhiso waxaan rajaynayaa in macalimiinta koonfur galbeed ay heli doonaan xarun tababar iyo deegaan ay aqoon kororsi ku samaystaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo cid allaale iyo ciddii naga kaalmaysay oo fan ka bixisay oo ay ka mid tahay salwa iyo hay-adaha kale oo kaalmada dhaqaalaha ah bixiyey intaba waa ku mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa mashruuca kambaniga la siiyey oo la rabo inuu asagana oo wax qurux badan oo wanaagsan dhiso oo u dhiso macallimiinta ayaan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan sharaf iyo karaamay noo tahay dhagax dhiggaan maanta